bismillahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu door kulan waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha dowladda hirshabelle oo maalintii labaad daawooyinka beeraha gaarsiisay tuulada kaluundi dowladda oo sanadka cusuba bilaabaysa dhismaha tikad caalami ah xubno sarsare oo ka tirsan al-shabaab oo lagu dilay jamaame olole nadaafadeed oo lagu hagaajinayo bilacda deegaanka koruqaadista wacyiga bulshada oo ka bilowday magaalada dhuusamareeb warka caalamkana waxaad ku dhegaysan doontaan lix askari oo israa'iil ahaa oo ku dhaawacmay weerar ka dhacay dalka suuriya
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu door korona markan waxaad kusoo dhawaataan isagii faahfaahsan wasaaradda beeraha dowladda hirshabelle ayaa maalintii labaad daawooyinka beeraha lagu daaweyey gaarsiisay tuulada kaluundi awqar cadaabe ayaa inuu faahfaahinaya wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabelle oo sii waday dadaaladeeda ku aadan taageerada joogtada ah ee la siinayo beeraleyda ayaa maalintii labaad daawooyinka beeraha waxay gaarsiisay tuulada kaluundi oo hoos timaada magaalada jowhar howshan oo daba socota qaybintii shalay laga sameeyey tuulada banaaneye ayaa maanta lagu wareejiyey laba boqol oo qoys oo beeraley ah dawooyin muhiim ah oo kor u qaadaya wax soo saarka gudaha kuwaasi oo gacan ka geysanaya ilaalinta dalagyada iyo yareynta cudurada ku dhaca ee beeraha munaasabada wareejinta agabkan waxaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha mudane maxamed bashiir qaasim dakhare ku weheliyey isuduwaha wasaaradda ee gobolka shabeellaha dhexe mudane cabdiraxmaan farcadde qaar ka mid ah beeraleyda kaluundi oo goobta ka hadlay ayaa uga mahad celiyey wasaaradda tallaabadan iyagoo sheegay in dawooyinkan ay wax badan ka tari doonaan shaqadooda iyo wax soo saarkooda wasaaradda beeraha intaanu waa u mahad celini tabaaraka raxmaan intaanu badar ahayna siisa maasha allah u mahad celini shukran yuureedaanayna siisa wasaaradda beeraha waa u mahad celinaynaa iyadoo maanta oona siista deeq ah oo ka kooban yuurey iyo intee baaka oo macnaa nafaqa ah waa u mahad celinaa saanka darana waa ku sugaynaa intaa korna wax baan oo keeneen waa mahadsiin boqolkiiba boqol wasiir ku-xigeenku oo halkaasi ka hadlay isna waxa uu sheegay in barnaamijkani uu qayb ka yahay qorshaha wasaaraddu ku xoojinayso wax soo saarka gudaha islamarkaana uu sii socon doono tuulooyinka kale ee gobolka maalmaha soo socda salaan kadib maanta farxad ayay noo tahay inaan tuuladii labaad joogno oo laga bixinaayo yuureydaas iyo nafaqadaas runtii mahadda koowaad ilaah ayaa iskale midda labaad waxaan ugu mahad celinaynaa wasaaradda beeraha federaalka iyo walban bangiga adduunka oo gacan naga geystay sidii aan arrintan noogu suurtoobi leedahay ayaan u mahad celinaynaa runtii yuraydan iyo nafaqadan laidin siinaayo waxay wax u taraysaa wax soo saarkii maxaa yeelay midna waxay xoojisaa nafaqadani waxay wax u tartaa dalagii soo baxay yurana waa taqaaniin runtii marna wax soo saarka ayay kordhisaa oo faa'iido ayaa lagu gaaraa marna khatar ayay keentaa maxaa yeelay waa lagu sumoobi karaa marka runtii wacyigelin ayaa jirayso waxaan idin qaybin doonaa warqado oo wacyigelintaas ah runtii waxaa laidinka baahan yahayna inaad wax soo saarka soo kordhisaan sida lagu habboonoo loogu talagalna aad u isticmaashaan waxaan rajaynaynaa afar iyo toban laba iyo toban tuulo ayaa noo qorshaysnaa laba ka mida maanta ayaan siinaynaa toban tuulo ayaa noo dhiman hadda laba boqoloo qoys waa halkan kaluundi laba boqoloo qoysna horaan u soo siinay runtii waxaan idinka mahad celinaynaa sida wanaagsan aad u fadhisaan aad wixii laidin keenna aad u isticmaashaan una soo dhoweysaan guulaysta ayaan leeyahay tacabkana ha la kordhiyo dowladda soomaaliya ayaa sanadka cusub bilaabaysa dhismaha deked caalami ah sumeeye daahir ayaa inu eegeysa soomaaliya ayaa sanadka soo socdaa ka bilaabi doonta muqdisho dhismaha dekad cusub oo heer caalami ah sida uu sheegay wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda cabdulqaadir maxamed nuur oo ka hadlayay shirka soddon iyo afaraad ee golaha loo dhan yahay ee badaha adduunka wasiirku waxa uu sheegay in xaruntan si buuxda loogu biirin doono shabakadaha gaadiidka caalamiga ah oo ay ka mid noqon doonto xarunta gaadiidka gobolka iyo aaga xorta ah labadaba waxa ay noqon doontaa deked aada u weyn oo loogu talagalay inay ku xirto soomaaliya oo keliya ma ahan gobol ahaan balse caalamka oo dhan cabdulqaadir maxamed nuur ayaa u sheegay wakaalada wararka turkiga ee anadool wasiirka ayaa xusay in dekada muqdisho ee hadda jirta ay tahay tan ugu weyn ee dalka marka hore loo isticmaalo saadka gudaha oo ay weli xadidan tahay isku xirka maraakiibta caalamiga ah iyadoo taasi ay jirto waxa uu carabka ku dhuftay in dekada muqdisho ay dhowaan gashay kaalinta koowaad dekada ugu wanaagsan marka laga eego qiimeynta lagu qiimeeyey afar boqol iyo toddoba dekadood oo caalamka ah taas oo uu sheegay inay tahay guul weyn oo usoo hoyatay soomaaliya sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in dowladdu ay taageerto casriyeenta iyo farsamada dekada marka la eego dhinacan dhab ahaantii uma baahnin tartan waxaan horeyba u noqonay lambarka koowaad ayuu yiri wasiirka dekada muqdisho waxa ay shaqeysaa habeen iyo maalin isbedelkaas oo yareeyay ciriiriga iyo in si weyn loo yareeyo waqtiyada sugitaanka maraakiibta ayuu u sheegay wakaalada wararka turkiga ee anadool wasiirka dekadaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac xubno sarsare oo ka tirsan al-shabaaba ayaa lagu dilay jamaame cabdinaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinaya ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya kuwa maamulka jubbaland ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose waxayna ku bartilmaameysadeen xubno ka tirsan maleeshiyada al-shabaab saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in howlgalka lagu dilay horjoogii ugu weynaaya maleeshiyada al-shabaab ee degmada jamaame kaa oo lagu magacaabi jiray faarax jibriil oo muddo dheer culays iyo dhibaato ku hayay shacabka deegaanka sida saraakiisha ay sheegeen waxaana sidoo kale la xaqiijiyey in toddoba xubnood oo kale oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab howlgalka lagu dilaya howlgalkan oo qaybka dadaalada amniga lagu xoojinayo ayaa ujeedkiisu ahaa in lagu ciribtiro goobaha ay al-shabaab ay kaga dhumaanaysanayaan nawaaxiga jamaame iyo guud ahaan deegaanada maamulka jubbalandna saraakiisha ayaa tilmaamay in howlgalkan uu ku dhammaaday guul buuxda islamarkaana uu qayb ka yahay qorshaha ballaaran oo lagu xaqiijinayo xasulinida iyo nabadda shacabka waxaa la sheegay inay socdaan howlgallo kale oo qorsheysan oo lagu beegsanayo dhammaanba fariismaha ayay ku dhumaareysanayaan maleeshiyada al-shabaab si looga saaro guud ahaan gobolka maalmihii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaa ka socday howlgallo isdabajooga oo lagu bartilmaameysanayo fariismaha maleeshiyaadka al-shabaab ay kaga sugeen gobolka jubbada hoose waxaana ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland ay sheegeen inay ka go-an tahay soo afjaridda maleeshiyaadka al-shabaab ee weli ku harsan gobolka jubbada hoose si gaar ahna deegaanada ay ku xoogan yihiin gaar ahaan najrib iyo deegaanada kale hoostaga olole nadaafadeed oo lagu hagaajinayo bilacda deegaanka iyo kor u qaadista wacyiga bulshada ayaa ka bilowday magaalada dhuusamareeb maxamed deeq cabdi ayaa dhuusamareeb kasoo diray guddiga xaafadda horseed ee magaalada dhuusamareeb oo kaashanaya bulshada deegaanka ayaa bilaabay ololo nadaafadeed oo joogto ah kaasi oo la qorsheeyey in lagu qabto isbuuciiba laba maalmood waxaana ololahan si rasmiga uga bilowday xaafadda ujeedkiisuna waxa uu yahay in lagu hagaajiyo bilicda deegaanka iyo sidoo kale kor u qaadista wacyiga bulshada ee nadaafadda mas-uuliyiinta guddiga ayaa sheegay in ololahan ballaaran ay xoogga ku saarayaan jaridda geedaha nadiifinta waddooyinka iyo wacyigelinta bulshada ee u diyaargarowga ilaalinta waddooyinka guddigu waxay tilmaameen in tallaabadan ay muhiim u tahay sidii loo abuuri lahaa xaafad nadiif ah oo ammaan ah islamarkaana ka turjumaysa isku dubnida iyo ka qayb qaadashada bulshada bulshada oo si weyn uga qayb qaadatay maalmaha ugu horreeya ee ololahan ayaa muujiyey taageero buuxda iyagoo sheegay in dadaalladan joogtada ah ay gacan ka geysan doonaan nadaafad waarta iyo yaraynta qashinka ku urura hareeraha waddooyinka ololahan nadaafadeed ayaa la filayaa inuu noqdo mid sii socda islamarkaana horseeda kor u kac ku yimaada nadaafadda guud ee xaafadda xogayaha xaafadda horseed maxamed axmed nuur ayaa sheegay in ay isugu soo baxeen ololo nadaafadeed oo isbuuciiba laba mar la asteeyey waxaan isugu soo baxnay annagoo ah guddiga xaafadda horseed ololihii nadaafadda oo soco jiray oo runtii aan u astaynay asbuuciiba laba jeer ayaan u astaynay nadaafadda iyo bilic soo celinta xaafadda hadday tahay geeda kamriga hadday tahay qashinka hadday tahay waddooyinka xidhan ee mataqaanaa dhagaxa lagu gooyey intaas ayay shaqadanadu tahay runtii shaqadan waa shaqa mataqaanaa muddadananba aan soo wadnay oon mataqaanaa ugu tala galnay xaafadda iyo bilicdeeda inaan uga shaqayno waxaa nagala qayb qaatay maamulka caasimadda hadday tahay agabka iyo dhan walbaba waxaan u baaqaynaa waxaa la yidhi annadaafatu nisfu liimaan nadaafaddu waa iimaanka barkii baa la yidhi cid walba ee deggan xaafadda horseed waxaan ka codsanaynaa qof walba gurigiisa inuu ka hor jaro geedaha geed qamriga qashinka inuu iska xaaqo dhagaxda inuu iska guro geedka la yidhaahdo geed qamriga ayaan dagaal kulul kula jirnaa geedkaanu qaab waxaa jira loola dagaalo waa la gubaa haddii aad jirtid haddiiba waa uu baxayaa laakiin markaad jirtid salkiisa ayaa la gubaa salkiisa waad arkaysaan wase u gubaayo oo u holcaayo waxaan rabnaa inaan ka dhammayno xaafadda ka nadiifinno gebi ahaantiisba qaar ka mida bulshada xaafadda ayaa sheegay inay muhiim tahay ka qayb qaadashadooda ololahan waad u jeediin ilifoolay ku taalaa la yidhi marka waa kaas waa shaqaynay dabkaa shidan cagadaha noo biyeysan faasaskaan wadannaa iyo miishaaraha marka xaafadda horseed aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaa maadaama iyadoo shaqooyinka laga nasanaa ay saaka iyadu u soo baxday fatiig saasna u shaqaynayso midda kale midda kale waxaan ku daraa jidadka iyo laamiyaasha waa muhiim waa kaabayaasha dhaqaalaha waa in la nadaafiyaa guri walba waa in layr hortiisa lagu xidhaa ciidgudud lagu shubaa geed qamri ciddii lagu hor arko yaa waa in dawladda hoose la xisaabtantaa laamiga waa inaan qashin lagu arag inaan bac lagu arag geed qamrigaa yuhuudkaa waa in laga jaraa xaafadda iskugu soo baxdaa waxaan nahay bulshadii xaafadda horseed maanta waxaan ku talagalnay inaan ka shaqayno nadaafadda nabigeennu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi nadaafaddu waa iimaanka nuskiisa waxaan rabnaa inaan qashinka ka gurno geedkan dhibaatada miirana aan jarno asbuucii laba goor ama saddex goor hadba wixii wakhtigu noo saamaxo inaan ka shaqayno haddii ilaahay yidhaahdo waxaa kaloo aan sheegayaa dowladda galmudug waxaa ka maqan dhaqaalo aysan fahamsanayn in waddanku ou leeyahay geedkan ku yaalla magaalada qoys walba oo soomaaliyeed guriga oo ku ag yaallo waxaa loo baahan yahay dowladdu inay xakun saarto oy tiraa ciddaan iska jarin waa inay lacag caddadaasa bixidaa lacag waa inay bixidaa ama ay geedka ka dhammaysaa dalka qaybta ayada ay ka degan tahay gurigeeda nadaafadda waxyaabaha kowkaa waxaa ka mid a geedkan bulshada dhibka ku haya oo geedkan oo geedgarawaaga ay dadku dhahaan geedkaas ayaa u badan iyo qashinka waddooyinka tuban sidoo kale waxaa daba socda iyadana waddooyinka xiran oo dadku si shakhsiyaada intay u xirteen dhagaxa ku gadbiyeen meesha gurgiisa hortiisa waddada qaybtii u harta oo ka jaray waddooyinka ayakana in la furo ayaa lagu ballamay nadaafaddana sidoo kale labadaas asbuuc asbuucii laba jeer laga shaqeeyo guddoomiye ku-xigeenka xaafadda horseed milge faarax ayaa sheegtay in howshoodan ay qayb ka tahay in la bixiyo waddooyinka xiran oo aysan ku ekaan doonin nadaafadda oo keliya dadweynaha xaafadda horseed waxaan u sheegaa inay bilaabato nadaafaddii waddooyin falkii waddo kasta oo xaafadda horseed ka mid ah waa la fali doonaa laami baa mari doona waxaan leeyahay dadka qoftii laba mitir u harto waad arkayseen garoowe ninkii labada mitir u hartay gurigow ka dhisay iyo halka mitir iyo lacagtii ou ku helay oo ka dibsiistay hal mitir qofkay u hartay ayadaa lacag fiican kuu bixi doonta oo labaatanka mitir intay kuu joogto ka badanaad ku heli doontaa u soo diyaar garooba qof walba wadda ku soo aado halka aad naga dhegaysanaysaana waa raydow shar markana warka caalamka israa'iil ayaa sheegtay in lix askari oo ka tirsan ciidamadooda ay ku dhaawacmeen weerar ka dhacay gudaha dalka suuriya saddex ka mid a askarta dhaawac soo gaaree ayaa dhaawacyooda ay aada u culus yihiin wararka ka imaanaya suuriya ayaa sheegaya inuu dagaal u dhex maray ciidamada israa'iili kooxo maxalli ah tuulada benjiin oo ku taala dhinaca hoose ee beyruut hermen ee koonfur dalkaasi i d f da israa'iil ayaa sheegtay inay isku dayeen inay xiraan xubno ka tirsan ururo argagixiso ah oo islaami ah dhegaystayaal warkii haween halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya warka waxaa idin akhrinayaan og cabdiqaadir maxamed imaan cudug warkee sheegana waxay dib ugu daalacan karaan barta ana facebook kulan radio johar sidaas nabadgeliyo